deegaanka wareelagega markii hayti saddexda sa saddex saaman markii hayti maalna markii hayti ayaa imjaaga guuraga qadaagi deegaanka guur ayla kasaadi weerar war hadda khasaar asaasa iga diray oo aan markii sheega majira hal qof ayaa oo ka dhaawacmay kuwa khawaarijintana saldhigyado iyo walimeele iyo kahayantii hala gaara ayaa haku qabsaday saldhigyadoona haku gubi hal qofna haka diri kasday haya
marka ilaa baahid afar saa shan saa ayaa magaalada ku sugnaaday marka sidaas daraadeed tuulada tuulo yara hayti ciidamada aan weli doona ka tiro badan hayti sidaas daraadeed ayaa haruurtay ciidamada gadaaldam sagaal markii sagaal ka saa galabni marka ahayd dib ugu soo laabsamo karin marka dagaalkaas aan dhehaya
qolada la dagaalamaayo qoladii nabaddiidayaasha oo al-shabaab wey danaga kale ciidamada qaar ciidamada gaarka ah koonfur galbeed haya ay garabsin kusiaye
ayba garabnaysaay ciidamada camasom etoobiya haya dagaalkaas marka may sababin dagaalkaas mayba sababay nabadgeliy nabadgelya darada oo ku- oo ku hayaan koodada nabaddiidayaasha oo ku sugan degmada degmada xareeryaal xareeryaalka xareeryaal kusugan oo tuuliyaalka kusugan oo maalin kasta dhifaanjiislayn shacabka bulshada dhifaanjiislayn
dagaalkaas isin qaadan ama ise waa isinka qaadin dagaalka una qaadnay deegaanka buur eyle iyaga ayaa iya iya haysadeen saldhig ayaa kala haayeen maxkamad ayaa antaali walbadan ayaa arqaateen kusoo biyaayeen xigtaaka markii saddexda saa haysan uni ku gaafay dagaalka may khasaaro dhimasho dhaawac jeysadi dhimasho dhaawac hesho mayba ka dhimiday hal qof khasaare yaa yaa ka argaan ninka mugdi halgaari oo i iyo saldhigyadii iyo wixii aan- oo alaabta iyo markaas beelo ku horen oo ku gubni
dhiniga may khasaare hadeeri
dhinagaana wal khasaare oo saas nadeere kiirtaba ama jira hal qof oo dhaawac mudda ayaa khasaare hadeerti
deegaankaas buur eyle shacabka ka noolaya may dhibaatee hadeeriyo
wallaahi deegaanka wal dhibaatay hadeeri oo shacabka ku nool ma jir aad iyo aad ayaan yaan ilaaliyaani in in deerna dhibaata in unkula kulugna markaasay inba gacantaan inba gacanta odowga dhibaata unkula kulugna unuba qorshahaan haay dagaal xilideed oo qorshaysan oo oo ku kooban kooxda nabadiidka le ku kooban oo una macnaha aan ka tirigalnay in shacabkana markaas ka badbaada oo kooxday ka cadkaada aan ka tirigalnay haay
shacabkaas warbarakacay samey jarana
wallahi wal baraka oo shacabka hadda kumoogaday malahayn bulshada aad iyo aad ayaan faraxsanayti deegaanka bulshada ku noolayti farxadiya tolaha kuu kormahayna
deegaankaas buur eyle ee gobolka baay ku tirsan isla markaa haysayna hooskoo degmada buura kaba labaatan kilomitr injarta hadda ay galanta ka hayan
ogol way gacanta kahay geega ku hor ay gacanta kahay al-shabaab laakiin geega markii hayka saddexsa wali ka bilaawda ciidamada dowladda khaasatan ciidamada koonfur galbeed soomaaliya ayaa ii sheegal gacanta kahaysa al-shabaab meeqa maalmood ama meeqa bilood ama meeqa sano galanta ka haytii deegaankaas ee buur eyle
al-shabaab may ba gacanta kahay intii al-shabaab xajirtii oo soomaaliya haysatay ayaa gacanta kahaytay may sababay deegaan labaatan kilomitr degmada buura kaba injarta intee ee al-shabaab intaan sano iyo galanta ka hayta way ba sababay ciidan la-aan iyo xoog la-aan oo markaasay iska tilmaash la-aan oo ii sheegay degmada ciidamadii oo amniga ka jirtay ayaa sababtay haye
haddana alxamdulilah ciidamo tira badan oo koonfur galbeed noo qalabaysay oo oo oo tababar khaas ee la siiyey oo ciidamad gaar ah koonfur galbeed u gaar ah oo boolis gaar ah koonfur galbeed u gaar ah ayaa ii sheegay awood madaysan laga heli magar
intii ciidamadan gaarka ee koonfur galbeed somalilan ka tababarna degmada buurakaba ee gobolka baaya ciidamo badan oo ku dareera dowladda dhexyaa ka sugnaaya degmadaasi may howlgal un ku samey waayan labaatan kilomitr ee degmada buurakaba shaliyada mee ka koobi ciidankaas
waywa ciidamada oo dowladda dhah markaas ku suganayti maywa miska filnayna xarunti iyo howlgal meeshal bahayna ciidamad aad iyo aad in yar oo xaruntiyooda ka filan oo dawladda ayaa roogan haye
marka saas daraadii insaam hawaiti in may seedan howlgalladaas u bixiya insaam hawaiti
gadoomiye waliba jiran ee khilaafan dhexeeya ee maamulka degmada ibilibe ciidanka geega olishaig intii markaasi dukaamadii ee degmada burakaba oo shidaalka la gadaayay lagu hiridi ciidamada ee gaarka koonfur galbeed ee taas may sababin
taas way sababayn sida aad ogta nabaddiidayaasha mayba iyina inka maamulaayan farin walka maamulaayan oo dadkii oo argagaha ugulba ay geysadeen oo qofka oo leeyin qofkii oo intaas intaas suu biiwaay madisha iyo laamaga dagaala leeyin marka sidaas daraaddeed dadkii hortio walbada lagu goori walbadana hortio lagadili argan marka argagaxsiin taleefon oo bilahandiro farin lahandire way boomay ku sirdowte dadkaas oo may boo mar welba oo suubiyayan sida argagax leh oo inshaadada oo bini-aadinimada ka baxsan suubiyayan haddiiba farin xaandaa in qobsadaan may way waa meelo walan ee ka jirta may markaas kalsoonaysiinka qawaaya shacabka kujeda degmada burakaw kalsoonada oo markaas iyo nooqoo waaya mayba kamid haysay awal degmada burakaw ciidamada ku suganaysi ciidamad oo inshaadada oo iska filan mahayna ciidamad oo kukoobanaytay xarunta tiitieli kukoobanaytiyahaysi haddii ciidamad oo mayba helnay oo koonfur galbeed niintow barti oo khaas ah oo awood bilaaran leh oo baahida degmada saddex boqol toddobaatan ilaa duula intii aan ciidamadaasna qalabay daraas ilaa maanta intiin dhahaysa howlgal sida adan soo shalay waafda ee hasuubini howlgal bilaaran hasuubini lama gaari badan ee yoonayso halgaar oo oo oo tagta ay hafgowani oo al-shabaab leh tuulooyin kale oo laaraw barri laaraw in mayba howlgalaha ku suubini jimcada dhan isbaaradii dagboontiga intaani howlgalaha ku suubini isbaaradii meelitaani ku qaadni oo al-shabaab intaani ku qaadni deegan isla maantana mayba suubinay buureyl iyo howlgalka qaadni saldhigyada iyo wali meelihii oo kala hayan ka baabiciini marka
gadoomiye may sababay in bakaaradii shacabka lahaayeen in markaas la jibiyo maadaama aysan atin dowlad koonfur galbeed soomaaliya aan hayno urur oo markaasi degmada haysata may sababay intee bakaaradaas la jibiyo oo markaas naftooyinka iyo weli walaa ka jiraan bulshada lahayn la dhaca okay bakaarada waa qofka may way deegaanka haddii ka jira maamul dowladeed haddii ka jira kas iyo kam waxa la yidhahda ayaa jiraan kaska waxaa waay qofka haddii la shaqeeyo waayo maamulkii degmada kajira iyo ciidankii aflaga degmada buura kawrooga haddii qofka la shaqeeyo waayo may baan argaa ina qof odowka macnaha taakuleeyo oo xiilid le-e oo ankaalmayfadaw in markaas iyaan aragaarkasay haye
marka sidaas daraadii in maybuwa markaasi oo shacab qorshe helana una kugulaysin war alla walimeyle dhibaate dubleeda ku koox maamulka degmada
gadoomiye maadaama shacabka horey ee kalsooni siin uu qobna haddana isin dhacayo boob markaas ka samayteen hadda shacabkaas way ku yaaba intii wada shaqeyn ee siin dhex marta
sida hadda sida bakaarka hadda laka sheegay shidaalka markii laka sheegay hataa qof liis gareey oo shidaalkaas hataa qofalka oo meelas oo lakiisaata qeymantiisa qofka biyada ma tahay shidaalkii aan gudbiyey oo dagaalahaasna shawiya kama tahay
marka hadda dadkaas shidaal joo lagu qaadi hal xalidana dhibaatadiisiin ku dhex teegnaayti ha aad i aad waa xalini aad i aadan xalini hataa walow qufulkii oo lagu jibiyey albaabka ku xiranaa hataa waan bixinay dhaqaalihiisa marka hadda markaasay kasbadaasan shacabka degmada buurakawe wada shaqeyn filnisiin ka dhex maro korto
والله ما جاء من بوركو ما يبقى قدوة أنا دعم فرم والله أه ما ملك أصب دك من بوركو أو مرضو لوصو مغاوي إيو إذن ككوفر قلبات أو أصب أو مرضو لقلبي وحن جعلنا كالسوندي أو حد كور كالسوندي دولدي حد كور بعدي إن muddo gaawan aan ku soo celno kalsooni buuxda aan siin
kaasay weliba hayay xogayaha nabadgelyada degmada buurakabe ee gobolka baayo cusmaan kaarbiin oo waraysi gaari u siyaaya idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ciidankiin kumahadnaqan xogaye
adaa mudan